halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo si toos uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo barteenna internetka aan ku leenahay oo caalamkao dhan aad nagala socotaane v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa koodi iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah oo afar ay tahay bisha maarso sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aan idinkugu hayno barnaamijkeena duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doono dhaqashada geela iyo dhaqanka soomaalida saaljir geela marka lagugu raaciyo geeljiruhu waaweyn ragga waaweyn dheelkaad u wadi dheelkay kugu rarayaan dheelkaa adaa wadi ilaa aad ka gaadho shan iyo toban jir
qodobadaasi warar kale oo ay ku jiraan heesihii ayaan idin haynaa balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkeennii dunida warshadda tamarta nukliyeerka ugu weyn dalka dalalkaasi yurub ee la yidhaahdo zaborozia ayaa waxa ay gubatay subaxnimadii hore ee maanta oo jimcaha kadib markii ciidamada ruushka ay ku qaadeen weerar sida uu sheegay duqa magaaladaasi warshadan oo samaysa shan iyo labaatan boqolkiiba awoodda korontada ukraine ayaa ku taala daanta webiga dineper oo iyadu toddoba boqol oo kilomitir koonfur bari ka xigta magaalada caasimada ee kiyef natiijada duqaynta joogtada ah ee cadowga dhismayaasha iyo weliba cutubyada warshadda tamarta nukliyeerka ee ugu weyn yurub ee zabozuya ayaa waxa ay gubanaysaa ayuu yiri duqa magaaladaasi ciidamada ruushka ayaa beegsaday xaruntaasi ayaga oo gantaal ku dhuftay mid ka mida lixda goobood ee warshadaha inkasta oo warar dambe ay sheegayaan in dabkaasi uu ka bilowday meel ka baxsan xayndaabka dhismaha islamarkaasina ay u muuqatay in ammaanka warshadda la soo celiyey sida uu maamulka warshadaasi u sheegay telefishinka ukraine sida ay qortay wakaalada wararka ee reuters afhayeenka warshadaasi ayaa isna u sheegay telefishinka ukraine ee gudaha in dabka dhaliyaha gubanaya uu ahaa mid ka mida kuwii dayactirka uu ku socda oo uusan ahayn mid hore usii shaqaynayay tuus ayaa sidoo kaleeta wakaalada wararka a p u sheegay inay ahayd in si deg deg ah dabkaasi loo damiyo laakiinse waaxda dabdamiska ayaanan u dhowaan weysay warshadda ayuu yiri dagaalku weli wuu sii socdaa waxaana la toogtay dabdamiskaasi ayuu intaasi kusii daray markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo xiliyahan oo kaleeto maalin kastoo jimca aad ka dhegaysataan barnaamijkan dhallinyarada maanta waxaa noo soo diyaariyey wariyaha v o e da ee dhadhaab cabdisalaan salas
oo ah barnaamij xoojin iyo xasuusin u ah dhaqanka soomaalida waxaan toddobaadkan uga hadli doonaa
cudurka gudka la dhoho isagu dabiib ma leh neefka wuu ku soo boodi kow buu dhihi cudurka dhukaanka la dhaha iyo hore hasha markuu cudurka dhukaan kale uu ku dhaco xurufteedaa isbedeli horaan suudh udug bay bixin jirtay markaa waxay bixin xuruf kaloo sisi kale ay bixin waad garani marka inay dhukaansan tahay dhukaankaasoo ka imaada dhuugga cuna ama se baalka baalcadkee cuna ama kaneecada
geela oo gacanta midug u ah bulshada soomaaliyeed habkee soomaalidu u dhaqataa qaabkee loo daaweeyaa maxayse yihiin cudurrada ku dhaca geela sheekadaas ayaan barnaamijka guud ahaan ku falaqayn doonaa haddii rabbi qadaro barnaamijka waxaa marti ku ah cabdikariim mahdi xirsi oo ah geeljiro ku xeel dheer dhaqashada geela balse ugu horreyn cabdikariim ayaan barnaamijka ku soo dhoweynayaa magacayga magacayga waxaa la dhahaa cabdikariin maadi xirsi laakiin magacaada oga dheer baan leeho shiina la dhaho shiina dhaantuu dadkii i yaqaanaa marka waxaan ku soo barbaaray etoobiya oon ku gaadhay ilaa soddon jir waa tahay etoobiya waa dhul ballaaran een dabcan deegaanka sida gaarka aad ugu dhalatay iyo dabcan qaabkii barbaarintaada ay ahayd iyo dabcan qoyskiina qaabka ugu noolaa anagu reemiyi baan ahayn deegaanka horta waa magaalada goday laakiin reemiyi baan ahayn reemiyi baan iyo in badan aan baadiyaha deganayn goday safar dhinacoon tagno wax ka soo gadana mooyaane baadiyaheedaan degana
waa tahay shiine goormaad bilowday marka inaad dabcan geela aad raacdo amaba shaqadiisii aada lagu hala gasho anigoo sagaal jira ayaan geel hurweyna ley raaciyey waxaan ku gaadhay ilaa iyo geel hurweynkaisaan ola jiray labaatan iyo shan sano ayaan ku gaadhay geel dhexdiis wixii ka dambeeyey ayaan magaalada u soo noqday marka geela dhaqankiisa aad iyo aad baan wax oga hayaa sagaal jir baa laygu raaciyey sagaal jir geela marka lagugu raaciyo geel jiruhu waaweyn ragga waaweyn dheelkaad u wadi dheelkay kugu rarayaan dheelkaa adaa wadi ilaa aad ka gaadho shan iyo toban jir marka xoogaa meesha waxaan u arkaa in yaryarka lagu riixayo yahay shiine arrinta aan rabo inaad maanta wax badan aan kaa baranno ayaa ah geela qaabka loo dhaqo iyo dabcan xanuunada ku dhaco qaabka loo dabiibo
gacanta midig buu geela ugu jiraa soomaali oo waa gacantiisa midig geela qaabkiisa dhaqameedkiisa markaan kuu bilaabo geelu mar wuu dhalay oo waa nirgo wuu yaryarya marka uu yaryarya waa nirgo wuu ka soo tego waxaa dhihi nirgihii laba jiroodkaha wuu waweynaaday saddex jir buu gaadho aarankii baa la dhihi marka halkaa aaranka markii la dhaho waxaa weeye ayradeenni halaadoo dullahaa kora joogto daranteeda cunayso sideedaan dindimaaca wa daadanaya anna deelka weglo deeqlahaygu abuuro diilintaydiyo laabta daara loo oga sameeyo inaan dayalawa marka waxaa weeye aan gabdhaha dhaantada ka tumanayno anoo faaninhaya geela marka taasaan u marin jirnay saasuun ugsiiya waa yahay n marxaladaha kale uu geela maro markuu shanjir gaaro bal sheekada ku dheerow marka uu waxaa weeye uu nirgaha joogo waad ka soo tagtay laba jirood buu noqday wuu ka soo tegey aaran buu noqday wuu ka soo tegey rimaydii baa la dhihi haddana rimaydii haddana waxaa loo bedeli qaybtii dhallaantayda dhasha wadatay oyagana waa gaar abeerkiisa naaxana haddii qaybtaa rimayda weeyo waxaa weeye aroortii facdu u yidhaahda waxay halkan iyo daaqsan ku tegi baashii dhagaxley oo kale adoo halkan joogta marka aaranka iyo wuxuu u kala baxaa dhaleyda iyo rimayda saas u kala baxaya waa tahay shiinow markii geela la waraabinayo oo la geeyo dabcan goobtii uu biyaha ka cabayey qaabkeebaa biyaha loo siiyaa haddii uu geela tiro badan yahay maxaasaa ka xasuusan kartaa in heesihii loo tilin jiray oo heeshooleedka ahaa geela markii biyaha u horraysa la shubahayo biyahaad boobsiinaysaa waxaa loo heesayaa geelu geel fulay gaari mahayee haka daba fulo geelu geel fulay gaari mahayee haka daba fulo qaab loo horay maa jiro oo maadaama geela markuu badan yahay haa waa la hori kolba in yar baa la soo dayey soo daayey baad dhihi ceelka adoo joogta markaasuu soo dayna xoogaa tobaneeyaho geelu geel fulay gaari mahayee haka daba fulo waa la boobsiin markaa waxaa jirta marka markuu wada cabo waa la yar fadhiisini markii la yar fidhisiiyo hahashi maaragtay biyaha ay turqeen ayaa soo kicin sida kolba halbaan halhalbaa usoo kicin biyaad kusoo celin darkaad kusoo celin waa markii rakaadka ay tahay rakaadka markay tahay marka waxaa weeye hobayeeya hobow hoba leeyahaye nin hashan helay hobow wuu hanaansaday sanqaroorka madow iyo sulashuu dhulka saari hobow wuu hanaansaday baad dhihi saasaad u waraabinaysaa marka geelo dhaqankiisa meelaasaan ka taa xagga xanuunkana haddee waxaad ii weydiisan baan kaaga jawaabi waa tahay waxaad noo sheegtaa marka maadaama dabcan geela mararka qaar ay soo wajahaan cudurro ama xanuuno ay ku dhacaan cudurradaas geela ku dhaco magacyadooda maxaad ka taqaanaa qaabkeesa loo dabiibi jiray
geela wuxuu hadda cudurrada waaweyne aan aad u xasuusto waan kuu sheegahaya diyaar baan aho inaan ka jawaabo cudurka kudka la dhaho isagu dabiib ma leh neefka wuu ku soo boodi kow buu dhihi cudurka dhukaanka la dhaha ii hadhay hasha markuu cudurka dhukaankale uu ku dhaco xuruufteedaa isbedeli horaan suudh udug bay bixin jirtay markaa waxay bixin xuruuf kaloo sisi kale ay bixin waad garani marka inay dhukaansan tahay dhukaankaasoo ka imaada dhuugga cuna ama se bahalka baalcadkee cuna ama kaneecada iyadana qandho aad u kulul bay leedaho dee baarlin irbad la dhaha lagu dhuftaa waxaa soo haray dhaleecada dhaleecada waxaa weeye marka dambe boog bay noqotaa boogtaa geedaha lagu dhagi karo waxaa ka mid a cadayga qalanqasha iyo geed kish la dhaho waxaa ii hadhay cadhada cadhada haddaa geedkaa geed kulaylkaa waa laga mariyaa laakiin cadhada inta badan waa cudur sii weyn maho dhawartaa ka buubi un mooyeene cudur saa usii weyn maho geelu geedahay ku xaganoo yaa yaa maarata yee samaysaa marka waxaa jira qaalmo aad kaadida ka hoorin kaadidaasaad ka hoorini neefka cadhada qabay biyaad oogu dari kaadida waad badini mid baad ii qaba dhihi korkaad ka wada marin marka kaadidii ayaa lagu daaweynaya isla kaadidii geela isaga kaadidiis ka imaatay oo weliba qaybta dhadigga ay ka imaato ayaad ku daaweynaysaa cadhada marka saasaan samayn jirna waa yahay xilliga hore soomaalida dabcan dhaqashada geela door muhiima ayuu ugu jiray oo wuxuu ahaa xoolaha kan loogu jecel yahay haatan waxaa muuqanaysa in dhaqankii soomaalida geela oo sii dhammaanayo oo aad arkayso geel lagu lisayo caagadihii agabi aan habbooneen waxaa leeyahay in markaad geela dhaqan jirteen berigii hore agabada isticmaalayseen magacyadoodii maxay kala ahaayeen geela waxaa loo isticmaalaa dhiil la dhaho toobte oo dhiilka weyn ah oo marti hadday ku imaata martida kaa fadhiisan karo dhiilkaa waa dhiil ballaaran oo baasha xeerada la dhehe waaweyn ee sacaadada nooca soomaalida ay collabta ku bixiso ninka markuu in la yaal yahay oo cidda dad la dhashay ay imaadaan xeeradaasa collabta lagu geyn jiro baalla fandhaala la dhaho qurux baa inta lagu rido kaa la eg baa geela lagu maali jiray geeli saa loo maali jiray ee loo ilaalin jiray ayaa waxaan arkaa hadda isagoo caagada lala dhex socdoo magaalada caaligaroobka ku yaalla iska kor tuban caagna lala dhex socdoo haddee ninkii geela la jirayba suuqu qaad iskaga cunayaa marka geela hadda waxaan u malaynayaa hadda wiswistiisii ha sii muuqatee inuu dabar gu'i doono waa yahay ninka martida ah ee soomaaliyeed ee kuu soo galo adoo geelii la joogo qaabkee baa ninkaasi looga martiqaali jiray waxaa looga marti qaadayaa ninka adoon wareysan markuu ku soo salaamo aad fadhiistaan yaad kurayda diri waryaa hebelow geela horta dhex gala ninkan caana usoo lisa intii maaragtaay caanaha laga keenahayo ninka ma wareysanaysa waa dhaqanka aniga aan soo gaari waayo ninkaa markaad noolayso oo uu noolaado calooshiisa wax ku dhacaan ilaa ninkan inuu xalay cidla baryey ma kala ogid iyo inuu dad la barye ee u dhergo yaad wareysani oo dhihi bal ii waran xageed ka timid xageed u socotay xaaladda nooga waran intaad soo socotay dhul biyale ma aragtay geelana sidiisaba dhulka biyahale waa laga fogeeyaa dhulka biyahale waxaa degaa xoolaha nugulka la dhaha adhiga iyo looda shilin badan baa ka kacda geela marka waa inuu dhulka ka durugsan yahay geelu bil buu ka maqnaani biyaha bishaadna biya waad moogaan caanihiisa biyo ku ahaan marka qaabkaasaa ragga looga marti qaadaa oo waa cad cad iyo caanaba waa ninka geel waa wax kaa fadhiisan kara rag badanoo kusoo marti galay
waa tahay in xeerka geeleyda u dhexeeyo markay baadida timaado amaba ay wax kaa lumaan qaabkay bay ahaan jirta ciidankaa kugu yar xoolaa kaa dhumay oo geelibaa qaar kaa goosmay ciidankaa kugu yar ciidankii isaga ahaa marka waxaad u imaanay saaxiibkaa oo kale inuu kaa ciidan badan yaad u malaynaysa waryaa hebelow hee war aniga hadda hashibleed hashibleed baa iga maqane geeli wakaa saasaa laisku caawini ninkii ciidan ahaan kugu dhaama mar waxaa jirta haddaa ciidanku inagu yaryahay labadiinaba labadana geel baa isku jira waan isku daraynaa geela geela waa laisku dari si ciidankiisu isku daafaco aroortii marka geela lasii daayo inta gelinka horaa ilaa laga gaaro shan saac waa soo celcelin waa rireebi xoogaa shan saac markuu gaaro isaga kala degi marka waa tahay waxaa ii sheegtaa waktiyada geela caanaha laga maali karo afar iyo labaatanka saac masejer ayaa hashaasi caana laga lisan karaa labiyo tobanka saacadood hasha lix jeer baad lisi kartaa lix jeer bay leedahay bal noo kala sharax magacyada loo yaqiinay qaabkay tahay xiskin dhareer horta wax la dhaha jira xiskin dhareer waxaa weeye haddaad maashay xiskinteedii kale iyadoon gaadhin ayaad haddana dankaa gasho inaad maastaa xiskin dhareer baa la dhahayo waxay dhiiqi caana yaa ara xunba lahayn xiskan dhareer baa lahaa marka waxaa weeya saaka hasha waa soo maashay laba saaco subaxnimo markay gaadho xeeradaad kusoo maashay mogta labiyo tobankii laba saac markay gaadho intii aad tii hore ka listay caano leeg baad ka lisay lix saac markay gaadho kaamil haddana intii oo kalead ka lisay tobanka saaca galabnimo haddana markay gaadho intii oo kalead ka lisay saasaa loo kala fogeeya xiskintiisa waxaa weeye haddii ay nirigtu dishana bahal maritaan la dhaha jiro naasaad ka mari naasaad ka mari naasaa laga xirmaya naasaad ka xidhi oo maydhax bahal dhaad kaga xidhi naasaha niribta markaas way ka joogi haddii aad rabto inay labiyo toban ku dhammaysana maraygaa way tuuri oo caanihii bayna xajinaynaa dee markaa saasaa geela loo maraa geela haddii hadda jooga caaligarooka cunaan ma sheegi kareen waa tahay xilligii hore owrka baarqabka ah geeleyda muhiim ayuu u ahaa baarqabka qaabkee baa lagu xulan jiray oo loogu calaamadan jiray inuu yahay mid geela dabcan loo daayo oo aan la rarayn ama si kale aan loo isticmaalin awrkan wax la dhaho hidaraac ayaa jira waryaha hashii heble ahayd firkeedii maxaa ka jooga ritigii hebelaha baa ka jooga awrka waa wax la taamaa hashii heblehayd baa la dhihi firkeedii maxaa ka jooga awrkaasaa ka jooga war awrkaas hebel awrkii ma nool yahay hashii heblehayd firkeeda haa awrkaa geelay igu soo dar waa awrka isku darsado qoodh qurux iyo caano saasaa loo xulaa baarqabka marka laskagama sii daaya riti kasta oo riti kasta hadaad ku sii dayso geel wuxuu dhali nirganyanyan oo ducofa awrna waxaa loogu sii daayaa isagoo sidaas quruxda aad u raacday yaaldhihi in heble soomaha nirig waxaanan ma dhalayo hala daayo waa sida ragga gabdhaha dhale faraha badanoo kale loo tamaliyo marka kaana waa nirgadhalow baa loo raacayo waa hidaraac
ugu dambayntii shiine xilligan la joogo soomaalida dhulkeeda dhaqashada geela way kasii dhammaanaysaa maxay tahay fariinta aad soomaalia siin laheed waxaan siin lahaa fariinta soomaali maxamed horta geelaha laga
waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o e dee dhadhaab cabdisalaan salas oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka ee v o e dood kala socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa soo diyaariyay magaalada londonna kasoo diray wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil
dowladaha iyo hogaamiyayaasha wadamada bariga dhexe ayaa bayaano kala duwan ka soo saaray xiisada ka aloosan wadamada ukrain iyo ruushka dalalka muslimiinta ah ee ku yaala bariga dhexe ayaa iyaguna siyaasado kala duwan ka qaatay duulaanka uu ruushku ku qaaday ukrain barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa waxyaabaha kalifa inay siyaasadahaasi kala duwan qaataan dalalkaasi muslimiinta ahi koob iyo labaatankii bishii februaayo ee ayna dhaaftay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa warbixin rasmi ah oo ay soo saartay kaga hortimay aqoonsigii uu ruushku u aqoonsaday jamhuuriyado deegaano ka mid ah ukrain madaxweynaha ukrain ayaa dowladda turkiga uga mahadnaqay dhinaca iska taagtay aqoonsigaasi afar iyo labaatankii isla bishii februaayona waxa ay dowladda turkigu soo saartay qoraal rasmi ah oo ay ku dhaleecaynayso duulaanka uu ruushka ku qaaday ukrain iyada oo ankara sheegtay in dagaalkaasi uu xasilooni darro ka abuuraya gobolka iyo caalamkaba laakiin markii ay ukrain ka codsatay inuu turkigu ka hor istaago maraakiibta dagaalka ee ruushka biyo mareenka badda madow ankara codsigaasi waa ay ka dhag adeegtay dowladda isutaga imaaraadka carabta oo ay xulifo dhow yihiin wadamada reer galbeedka ayaa iyadu istaagtay meel aan laga filayn saddex iyo labaatankii bishii febraayo waxaa telefoonka ku wada hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergi lafof iyo dhigiisa dalka isutaga imaaraadka carabta cabdullah bin zayid iyagoo ka wada xaajooday xiriirka adag ee labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadka sheekh cabdullah ayaa isagoo warbaahinta la hadlayay sheegay inuu dhigiisa sidoo kale kala hadlay koruqaadista iyo kordhinta arrimo badan oo ay labada dal iska kaashan karaan maadaama oo ay haddaba abudabi aada isugu dhow yihiin dalalka reer galbeedka waa maxay sababta ay xidhka u gashay su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leeste ee dalka britain imaaraadka waxa uu ay xidhka u gashay waxa weeye iyadoo oo doonayso in ay ciyaarto dowr dhexdhexaad ah oo aynan doonaynin labada qoodoodii ishayo waa bariga oo ay ruushka iyo shiinaha ay isku dhinac yihiin iyo galbeedka oo uu hormuud u yahay maraykanka oo dhinaca kale ah markii qaramada midoobey hadda shirkii golaha golaha guud ee qaramada midoobey ka dhacay ee lagu dhaleeceynayay rushia duulaanka ay ku duushay ukraine imaaraadku way ka gaabsadeen codkoodana ma aynan dhinacana umayna codaynin taa waxay ku qancinayaan ruushka oo ay u tusayaan inay arrinka dhexdhexaad ka yihiin dhanka kale waxay ballanqaadeen inay shan milyan oo deeq ah ay siin doonaan dadkii dhibaatooyinka ay kasoo gaartay dagaalka ukraine halkaana waxay ku qancinaysaa xulafada galbeedka ah hase yeeshee waxaad moodaa imaaraadka in ay yihiin niman xaqiiqada fahansan ogna in baratanka quudaha waaweyn uu hadda aan la dhayalsan karin ruushka iyo maxay aheeday shinana ay awood leeyihiin aynan runtii beerdarin karin sidaad og tahay siyaasadeedii sidaasay xaggaasay marisay africa way ka caawisay ruushka syria way ka caawisay waxaadna moodaa in ay aada ruushka ugu dhowdahay dowladda maraykanka ayaa qatar ka codsatay suurtagalnimada inay yurub siin karto gaasta dabiiciga ah haddii ay xaalada ukraine faraha ka baxdo wasiirka tamarta ee dalka qatar azaad alkaabi ayaa sheegay inaan dalkiisu lahayn awoodda uu gaas dabiici ah ku gaarsiiyo yurub madaxweynaha ukraine ayaa isaguna khadka telefoonka kula hadlaya amiirka qatar laba caanamaal ka horna ruushka ayaa waraaq u diray qatar warqadaasi waxa ay xambaarsanayd dhambaal ah in moscow iyo dooxa ay xiriirkooda kor usii qaadaan halkii ay qatar ka taagan tahay xiisada ukraine iyo ruushka waa kan mar kale maxamed xasan dable cabdi xaafid sanadihii lasoo dhaafay qatar waxay aada ugu dadaalaysay xiriirkeeda iyo kan maraykanka inay aada u wanaajiso iyo guud ahaanba reer galbeedka laakiin waxay aada ugu dadaashay inay kasbato maraykanka oo maraykanka uu yacni u aqoonsaday qatar in ay meel fog kaga taalo oo madaxweyne biden uu yiri in la aqoonsado qatar loo aqoonsado inay tahay dowlad aan nato ka tirsaneen oo laakiin xiriir gaara uu maraykanka kala dhexeeyo waxay noqonaysaa dowladda saddexaad ee xiriirkaa la siiyey oo maraykanka ula yeeshay waxaa uga horreysay kuwait iyo bahrayn haddaba iyadoo taal la ogyahay oo ay doorkii ay ciyaartay taalibaan iyo wadahadaladii maraykanka u kala dabaqaaday ee guusha kusoo dhammaaday marka la fiiriyo iyo doorkaa ay ciyaartay hadda markii ay xiisadan dhexmartay ukraine iyo ruushka waxay isku dayday ama isku dayeysaa loona arkayaa inay tusayso inay meel dhexdhexaada rabto inay taagnaato sida dowladaha kale ee khaliijka ay u badan yihiinba waxay tiri waxaan aqoonsanahay madax banaanida iyo siyaadada qaran ee ukraine arrinkaa waxaad moodeysaa in ay ruushka xoogaa ay ku diidan tahay waxaa kaloo sheegtay in loo baahan yahay in diblomaasiyad iyo wadahadal wax lagu dhameeyo waxaa kaloo sheegtay markii galbeedka ay ka codsadeen in shidaalkii ruushka laga qaadan jiray haddii xiriirka usii xumaado inay ayada kaafiso in arinkaasi ay ka cudur daartay oo aynan cid ama dowlad gaaroo arrinkaa dabooli kartay ayna jirin bulshooyinka ku nool wadamada muslimka iyo dad kale oo ku nool dalalka reer galbeedka ayaa waxa ay baraha bulshada ku wadaagayaan in reer galbeedku si aan isku miisaan ahayn uga hadlin ugana falcelin marka la isbarbardhigo dagaalka ka socda ukraine iyo ruushka iyo dagaaladii ka dhacay dalal badan oo ku yaala dunida muslimka intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid dacwul ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadashay tan iyo inta aynu mar kala kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda iyo barnaamijkeena dhallinyarada maanta markana waxa aad kusoo dhawaataan mid ka mid a heesihii aan idinkugu talagalnay
digii adduunkiyo ulaacdii xalaasheen isdigii adduunkiyo ulaacdii xalaasheen qurux lagu manaysiyo walabkii shinnida sida marojana walabkii shinnida sida mirojana miskigii adduunkiyo mulaacdii xalaasheen miskigii adduunkiyo mulaacdii xalaasheen maasha allaahuye maankiyo qalbiga u macaantahe maankiyo qalbiga u macaantahe miisaanka dhaqankiyo maamuushka gobannimo miisaanka dhaqankiyo maamuushka gobannimo waa midaad u dhalato rabbi kugu manaysay waa midaad u dhalato rabbi kugu manaysi muuqaalka joogiyo midabkaaga goortay muuqaalka joogiyo midabkaaga goortay milicsadaan indhuu muqdiya kalga qalba iguma aqduwaay muqdiya kalga qalba iguma aqduwaay muuqaalka joogiyo midabkaaga goortay muuqaalka joogiyo codkaasi baxsan ee maxamed xasan xuseen lafoole ayaan idaacaddeenna kusoo gebagabeynaynaa duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa anigoo sahar cabdi axmed oo indila intaynu mar kale hawada ku kulmi doonna haatan isma dhaafno